wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlayay xilliga kala guurka iyo arrimaha cadaaladda waxaana shirkan ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo qaar ka mid ah bulshada ugu horrayntii waxaa kulanka sharaxaad guud ka bixiyey muhiimaddiisa iyo habka looga doodayo cadaaladda ku saabsan xilliga kala guurka faysal xasan aadan oo ah xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya kulan aan ugu talagalnay in aan si wada jir ah uga wada hadalno mustaqbalka cadaaladda kala guurka ah ee soomaaliya ama waxa loo yaqaano transitional justice kulankani ma aha mid caadi ah waa fursad qaran oo aan ku xisaabtamayno ku heshiinayno kuna dhisayno waddo cadaalad iyo heshiis ku dhisan waa fursad aan ku xoojinayno in runta la sheego dhibanayaasha la maqlo lana dhiso tiirka cadaalad dhab ah oo ay dadku ku kalsoon yihiin sidoo kale bulshada ha ka soo qayb gashay kulanka ayaa su-aalaha weydiiyey mas-uuliyiintii ku sugnaa baanalka kuwaasi oo sharaxaada ka bixiyay iyaguna su-aalaha qaar ka mid ah bulshada ay weydiiyeen sidee ayay u shaqeysaa cadaaladda xilliga kala guurka marka ay dhacaan dembiyo dembiyada culus sida dembiyada xasuuqa su-aasheeda labaad waxay tahay waa maxay duurka garsoorka ama hay-adaha sharciga ku shaqeeya ee ku saabsan ilaalinta ilaalinta cadaaladda xilliga kala guurka marka waxaa jirto dowladdu waxay ku taagan tahay saddex tiir oo golaha fulinta iyo golaha baarlamaanka iyo golaha garsoorka waayo marka maxaa meesha ka reebay waan ognahay golaha baarlamaanka waa lasoo xulaa golaha kaleentana waa lasoo doortaa oo waa lasoo magacaabaa golaha garsoorka maxaa loo hordhigi waayey baarlamaanka markii intaana madaxweyne la dooran waayo maxaa golaha garsoorka loosoo dooran waayey ama loosoo xuli waayey hawshaas oo loo ansixi waayey si ay madaxweynaha iyo dadka kaleenta ay ula xisaabtamaan waa mahadsantahay
guddiga runta waayo guddiga guddiga runta iyo dib heshiisiinta xataa wuxuu sheegayaa dadka noqonahayuu sheegayaa faqradiisa labaad wuxuu leeyahay meelihii ka imaanayaan dadkaas culimmadii ka imaanayaan dadka dhaqankay ka imaanayaan baarlamaankay ka imaanayaan ilaa intaasuu wadayaan midka kale oo ilaalinta dadweynaha oo faqrada oo qodobka ku xigana asagana si kaloo sidaan kanuu kaabayaa oo dadweynaha ilaalintiisa xuquuq insaanku uu ka hadlayaa